bismillahi raxmaani raxiim maanta waxaan doonayaa inaan qodobo kooban oo ka soo yeedhay wasiirka arrimaha gudaha cali waran cadde cali waran cadde ayaan doonayaa inaan in yaroo kooban jawaab celin idinka siiyo wasiir cali maanta iska dhaadhicin mayno oo waynu ognahay muddada dheeruu xilalka kala duwan dalka ka soo qabtay ka horna brofeshinkiisu uu ahaa n s s dabagale dalka shacabka reer somalilan wixii soo maray waa kii ka heshiiyey wuxuu ka mid ahaa raggii lagu saamaxay heshiiskaa ummaddu ay heshiisay marka waxaa ku habboonayd cali in sirdoonka loo dhiibo ee waxaa lagula kufay xil culus oo aanu khibrad u lahayn kana soo bixi karin waxaa ku habboonayd in loo dhiibo sirdoonka si uu profeshonkii uu bartay dabagalka ahayd ee malaw awaalka ahaa ee uu ummadda ku dabageli jiray taasuu ugu leeyahay aqoone in loo dhiibay ahayd waan ka xumahay arrinta uu ka hadlay cali wuxuu ku caanbaxay tan iyo intii uu xilaalka kala duwan ka soo hayey dowladdii dhacda soomaaliya la odhan jiray iyo dowladdan republic of somaliland wuxuu caan ku noqday in uu had iyo jeeraale halka uu joogo ka abuuro xalad abuur iska horkeen ummadda uu iska hor keeno oo waxyaabihii mala awaalka ahaayee sirdoonku ay samayn jireen tallaabooyinkii ay ku dhaqmi jireen isagoo wasiiro maanta ummadda uu kula dhaqmo waad ogeydeen hadda ka hor inuu yidhi duulimaad bay soomaaliya soo waddaa maantana wuxuu uu ku celiyo wuxuu waaba ka sii daro wuxuu yidhi faylis sir ah ayaan hayaa taa waxaan u arkaa waxay ku caddaynaysaa inay xal abuur tahay laysku dhufanaayo laysku diraayo labada dalee walaalaha ah waxa ka sii daran oo dee ku jirtaa aragtida aragtida uu bixinaayo masayr ka haya mansabka walaashii foosiye yuusuf oo ka qaaya badan isaga oo ka aqoon badan oo ka waxtar badan berigii ay joogtay dalka jumhuuriyadda somalilan uu kula kufaayo kulana soo galgalanaayo in uu dhex keeno jamhuuriyadda somalilan dadku waxay yidhaahaan gaar ahaan xaafaddiisu waxay aad ugu ammaanaan labaatankii sanna uu wasiirka soo ahaa inuu wax qalad qabtay taas anigu uma arko inuu dalka wax u qabtay waxaan u arkaa inuu dalka khasaare u geystay tusaale markaan usoo qaatay airboortka caasimadda ee jamhuuriyadda somalilan qof kasta oo reer jamhuuriyadda somalilan u dhashay oo dibadda uga yaro baxaa indhihiisu ku soo arkay ereborhdhadu siday u dhisan yihiin markaan soo qaato labada hool ee midna debartures ka baxaan midna arrivalsku ka soo degaan sidiiuu afarta libaaxuu koriyo uu qolol uga dhisaayo ayuu saddex qoloo yaryar oo four point five ah ka dhisay ereboorka waata maanta inagu kaliftay in projectis kale aynu qaadanno oo dib loo dumiyo oo dib loo habeeciyo ilaa maantana waa la habeen kari laayey taa anugu markaa ma arko waxqabad inuu qabtay inuu ummadda khasaare geystay waxayna caddaynaysaa oo ka markhaati kacaysaa arrinkaasi lunsi hantidii ummadda xisaab celinteediina aan lahayn xisbiga cadaaladda iyo daryeelku waxa aanu uga fadhinaa aflagaadada uu cali nagula kacay markii ugu horraysa ahayn ee aan laba ahayn ee been abuurka ah ee uu yidhi faylis baan sir ah ayaan hayaa waxaannu uga fadhinaa inuu caddaynteeda keeno waxaanu la tiigsan doonnaa sharciga ugu dambaystii waxaan kula talin lahaa inuu ka waantoobo hal abuurka uu ka wado dalkan jamhuuriyadda somalilan gudihiisa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu